madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa dhagax dhigay dekad laga dhisayo deegaanka garaacad ee gobolka mudug xilli munaasabad loo sameeyey dhagax dhiggaasi ay goobjoog u ahaayeen xubno ka mid a isimada puntland waxgaradka deegaanada gudoomiyaha baarlamaanka puntland iyo wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee maamulkaasi ugu horeyntii waxaa halkaasi warbixin ku aadan dhismaha dekeda ka jeediyey wasiirka wasaaradda dekadaha iyo gaadiidka badda ee puntland injineer siciid maxamed raage oo sheegay in mashruuca dhismaha dekeda garaacad ay puntland ku fikiraysay sanado aad u fara badan isagoona xuseyn shirkado aad u tiro badan oo dibadda ah ay geeyeen halkaasi dhowr jeer laakiin iminka ay ku guulaysteen in dekeda la dhagax dhigo waxaana uu si weyn ugu mahadceliyey ganacsatada puntland madaxweynaha maamulka puntland cabduli maxamed cali gaas ayaa sheegay in marka ay dhisanto dekeda garacad ee uu dhagax dhigay ay noqon doonto dekaday ka faa'iidaystaan bulshada mandiqada ee aanay noqon doonin mid ay ka faa'iidaystaan keliya dad gaara runtii taariikhda mashruuca waa laga sheekeeyey waan maqlaynay garaacan iyo kutaamidda dadka soomaaliyeed ay ku taamayeen meel kastay joogaan ma garacada dekad noqoto ilaa waqtigii laga sharqeemeeyo lixdameeyadii ma aha riyo ma aha dabcan dadku riyo kastaaba waxay u baahan tahay hirgelin marka maanta waxaa muuqata inaysan riyo ahayne inay tahay run iyo reality inay tahay maanta ayaa muuqata maanta halkaa waxaa ka yimid buntland oo dhan ayaa timid waxaan rajaynayaa waqhtiga aan dheerayna soomaali oo dhan inay isugu timaado inay ka qayb qaadato hirgelinta mashruuca wax ku oolka ah dekadaasi markay dhisanto dekad reer ma noqonayso dekad degmo ma noqonayso mid gobol ma noqonayso soomaaliya ma noqonayso keliya in sidaas mala sheegayba waxay noqonaysaa dekad mandiqada iyo rijinka dhan u adeegtay noqonaysaa marka maaha wax meel gaara laga leeyahay wax soomaaliya ay leedahay weeye ayna intifaacsan doonaan ummado soomaaliya ka tiro badan ama ka facweyn cabdiweli gaas ayaa xusay in maadaama soomaaliya ay qaadatay nidaamka federaalk sida awgeed dowladda dhexe ee federaalku ay ka sugayaan dhaqaalihii ay puntland xaqa u lahayd gaar ahaan haddii ay jiraan dhaqaale dhanka dhismaha dekadaha loogu talagalay
soomaaliya system ayaa ka abuurmay federalism la yidhaahdo federalismku waa waxaanu ku heshiinay macnaheedu waxaa weeye awoodda oo la qaybsado khayraadka oo la qaybsado mas-uuliyadda oo la qaybsado intaba waa loo baahanya waxaa laga sharqameeyey in dadka baraabitkaahi ay maalgashanayaan kambanigan iyo dekedan ayna u furan tahay soomaaliya oo dhan dhanka kale annagu waa uga fadhinaa soomaaliya khayraadkeeda khayraad qaybsigeeda dhaqaala qaybsigeeda wixii ay soomaaliya ku lahayd na waa rabnaayoo waa u fadhinaa haddii soomaaliya dekada laga dhisayo haddii la maalgelinayo haddii dhaqaale magaca soomaaliya ku yimaadaa uu jiro soomaaliyana dekado laga hirgelinayo garacad qaybteedii way sugaysaa waa u fadhidaa cidna maganu maahe way helaysaa waa raadsanaysaa insha allah iyadoo ay jirtay rajo ku aadan in dhagax dhigga dekeda garacad ay ka qayb qaataan madaxda dowladda dhexe ee soomaaliya gaar ahaan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan cali khayre oo wafdi u hogaaminayo oo iminka ku sugan yihiin puntland ayaysan dhicin arrintaasi kadib markii mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ay dhagax dhigga dekeda garacad ay ku tilmaameen mid ducfarar ku ah dhismaha dekeda hobyo oo uu kala hore dhagax dhigay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweyne cabdiweli gaas ayaa arrintaasi soo hadal qaaday isagoona sheegay puntland ay mar weliba isu tashanayso odayaashu isimada iyo dhammaan dadka meeshaan ka hadlay waxay ka sharqamiyeen maanta inay ahayd in lagu sharfay dowladda federaalka inay timaado kasoo qaybgasho furto dhagax dhigto mashruucan laakiin ay ka baarsatay waa runwey waa dhagax dhigan karna annagu wakti hore laakiin in badan ayaa waxaa dib la isugu dhigayay in la weyneeyo oo aanu dowladayada sida la sheegaya dhiig iyo dhacaanba ay buntland u hurtay inay timaado kasoo qaybgasho ee dhagax dhigto laakiin ma dhicin nasiib daro sabab kasta ha noqotee waxaan rabnaa marka hadda anagu mar hore aana tashano waxaan niri buntland ha isku tasho haddii cid wax kugu darsata aa weydo dabcan inaad tashato weeye oo waxaaga aad adigu aad samaysato yaasiin baa ka sharqameeyey wax badan oo arrin uu aan aad uga helay ka hadlay oo ahayd wanaagga dadka reer puntland ku jira iyo radulficliga mar walba ka imaanayay wanaagga aan samaynayno mushkilad ma laha wanaagga weligaa wad haddii radulficli uu yimaado xumaanihi xumaan baan samaynaynaa may xaasha lilaah wanaagga wadaynaa isagaana deeqa isagaan ku guulaysanaynaa wabtiin hadda mashaariic badan ayaa anagu aan tagnaa raadsannaa soo barinaa la soo hadalnaa shirkado dabadeed waxaan rabnaa marka awoodda iyada dhaqaale iskiliska aanu leenahay xoogga aanu leenahay garashada iyada aanu leenahay sida adduunku u shaqeeyo waa ku filanahay mashaariic tiro badan inay puntland timaado oon keensano laakiin waxaan rabnaa cid kale iyo dowlad kale uga baana waxaa weeye in nala ku taageero kuwaasu inay hirgalaan laakiin aan laga shaqayn inaysan hirgelin oon laga hor imaanin intaas kaliya ayaanu ka rabnaa runta dhismaha dekeda garacad ayaa la sheegay inuu yahay barnaamij istashiya oo dhaqaalaha ku baxaya oo gaaraya ilaa iyo afartan milyan oo dollar uu ka imaan doono bulshada reer puntland ee dalka iyo dibadda ku dhaqan gaar ahaan kuwa iyagu ka soo jeeda gobolkaasi mudug waxaana dekedani dhisaysa shirkad laga leeyahay dalkaasi turkiga
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.